habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabtiya bisha oktoobar waa saddexiyo toban sanadka laba kun iyo sideediyo tobanka waxaad naga dhegaysansaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawana waxaa idin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida soomaaliya oo beri laga xusayo sanad kadib qaraxii zoobe ee boqolaalka qof ay ku dhinteen
dadka dhintay zooba ku dhintay waxaa weeyaan waa shan boqol iyo sagaashan iyo kow ayaan annagu diiwaan gelinay dhimashaduna waa laba boqol sagaashan iyo afar ayaa iyaguna dhimashada ay tahay dadkii lala-aa markaas waxaan ictiqaadinay aniga dadkaa dhintay inay inay ku jiraan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan cabsi laga qabo duufaan xoog badan oo ku dhufta xeebaha bari ee puntland mar kalean ku celinayaa doonyaha ganacsiga iyagana wasaaraddu amarkaa way qabtaa waxaa reeban inayan dhoofin xoolo qaadin muxuahayd naftooda iyo baxrida na aynu ku tahluukayn oo ayan dhoofin inta la ogaanayo inay dabayshaasi ay ka baxday biyaha muxuahayde gobollada puntland iyo intaynu ku dhowdhow ilaa yeman barnaamijkii caweyska washington martida mikrofanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in ay suurtagal tahay in jamaal khashogji oo ah wariye u dhashay dalka sacuudiga markii la dilayey uu ku duubay saacaddiisa abalka wararka ayaa sheegaya in khashogji uu duubitaanka codka uu sii bilaabay markii uu labadii bishan galayey qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga oo uu ka doonayey waraaqo guur oo uu u baahnaa wararka ayaa intaasi ku daraya in sacuudigu ay ku xireen xarunta wax lagu keydiyo ee icloud wararka ayaa intaasi ku daraya in saacadiisu ay ku xirayd xarunta wax lagu kaydiyo ee icloud iyo taleefankiisa gacanta oo uu markaasi kaga sii tegay haweeneyda u doonayd oo bannaanka ku sugaysay wararka ayaa sidoo kale sheegaya in saacaddu aanay duubin oo keliya markii la wareysanayey waryahan ama la jir dilayay balse ay sidoo kale duubtay markii la qaarajinayey
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan ayaa wadahadallo cusub ku yeeshay dalka qatar toddobaadkan halkaasoo labada dhinac ay isku raaceen inay sii wadaan hannaan wadahadal oo xal lagaga gaadhayo dagaalka toddobiyo toban sano jirsaday ee afghanistan ka socda afhayeen u hadlay ururka taalibaan ayaa maruu ka hadlayey kulanka oo jimcihii dhacay kaasoo la qabtay markii labaad muddo saddex bilooda sheegay in wafdiga maraykanka ah ee kulanka galay uu hogaaminayey salmaay khaliil saad halka dhinaca taalibaanna uu hogaaminayey sheer maxamed cabaas stankzai ergeda taalibaan ka socotay ayaa kuwii maraykanka u sheegay in joogista ciidanka ajnebiga dalka afghanistan ay tahay caqabad weyn oo hortaagan in nabad la helo sida uu sheegay afhayeenka ururka taalibaan sabiixullah mujaahid oo warbaahin ay v o edu ka mid tahay la hadlayey ma jirin wax wara oo ka soo baxay dhinaca maraykanka oo ku saabsan kulanka iyo warka uu sheegay afhayeenka ururka taalibaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu aqalka cad kula kulmayo baadariga maraykanka andrew bronson oo la soo daayey kaasoo muddo laba sano ah ku xirnaa dalka turkiga madaxweyne trump ayaa saaka bartiisa twitterka ku qoray waa wax wanaagsan inaan arko oo aan la kulmo waxa uu raaciyey waa nin masiixi ah oo weyn kaas oo xilli adag maray madaxweyne trump ayaa u mahad celiyey madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan sii deynta bronson kaas oo maxkamad turki ahi ay jimcihii soo daysay trump ayaa hoosta ka xariiqay inaanu gorgortan ka gelin sii deynta bronson isaga oo qoray anigu heshiisiyo kama galo arrimaha lahaystayaasha soo deynta bronson ayaa soo afjaraysa muran qaraar oo dhinaca dibnaasiyadda ah kaasoo u dhexeeyey washington iyo ankara bronson ayaa la kulmi lahaa shan iyo soddon sano oo xarig ah haddii lagu heli lahaa eedeymo la xiriira argagixisnimo iyo basaasnimo eedahaas oo ay washington ku sheegtay kuwa aan sal lahayn guddoomiyaha gobolka florida rid scott maruu booqasho ku tegay deegaanka mexico beach ee gobolkaasi ayaa waxauu sheegay in xaalka deegaanku u egyahay sidii dhul u dagaal ka dhacay guddoomiye scott ayaa ka hadlayay khasaaraha uu geystay duufaanka michael ilaa ayaa hadda meyd hal qof ayaa laga dhexlay burburkii uu duufaanku ka geystay deegaanka mexico beach arrintaasoo tirada dhimashada duufaanka ee heerkiisu ah ka afraad ka dhigaysa ugu yaraan lix iyo toban qof maruu biyo dhigay kadib isaga oo dabaylo xoog badan isu bedelay ayuu duufaanku gaadhay gobolada georgia labada carolina iyo virginia saraakiisha gobolka ayaa sheegay in ku dhowaad saddex boqol oo qof oo ku sugnaa deegaanka mexico beach ay iska dhaga tireen amarka khasabka ahaa inay guryahooda ka baxaan hase yeeshee ma cadda in dadkaasi ay awood u heleen in daqiiqadihii u dambeeyey ay duufaanka ka cararaan iyo in kale madaxa hay-adda maraykanka waa maaraynta musiibooyinka deg dega ah ee maraykanka brok long ayaa sheegay inuu filayo in tirada dhimashadu ay kor u kacdo xerada ciidanka cirke tindol taasoo ku taala deegaanka banhandle ee gobolka florida ayaa burbur darani soo gaadhay arrintaasoo keentay in saddex kun iyo lix boqol oo ciidan rag iyo dumar isugu jiray goobtaasi laga daadgureeyo fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington duufaanka luban oo maalmahan cabsi xoog badan ku hayay dadka ku nool dalka cumaan ayaa heerkiisii hoos loo dhigay duufaankan waxaana lagu sheegay inuu yahay dabaylaha kulaylaha amaba tropical storm laakiin weli waxa uu duufaanku wataa robab iyo daadad xoog badan oo khasaare geysan kara duufaankan ayaa laga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho wadamada yemen iyo xeebaha bari ee dalka soomaaliya cabsi laga qabo dabaylahan lasii saadaaliyey ayaa ka taagan xeebaha gobolka bari ee maamulka puntland sidoo kale kalluumaysatada gobolka bari ayaa sheegay inay joojiyeen tegista badda iyadoo weli ay jirto digniin iyo digniin ay jeedinayaan maamulka puntland iyo hay-adaha ka hortaga musiibooyinku wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan inoo haya tan iyo markii la shaaciyey in cabsi laga qabo dabaylo lasii saadaaliyey inay ku dhuftaan xeebaha gobolka bari ee maamulka puntland ayaa waxaa soo baxaya digniino loo jeedinayo kalluumaysatada gobolka iyo weliba dadka degan xeebaha gobolada puntland sidoo kale waxaa jira saansaan dabeelo iyo weliba roobab oo laga soo sheegayo deegaanada baargaal xaafuun oo ka mid ah meelaha laga cabsi qabo inay ku dhufato dabaylahaasi xilli aan booqanay kawaanka kalluunka magaalada boosaaso maanta waxaa ka jiray kalluun yari waxaana dhallinyarada badda aadi jiray la soo diristay cabsida dabaylaha iyo weliba duufaanta sidoo kale kalluumaysatada badda ayaa sheegay in doomahoodii ay ka soo saareen badda waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay v o e waxaan arkaynay shucuurta hor mid ka duwanin oo ciiro iyo isbeddel badda oo kacday iyo daruurihii habeenkii oo waxay qariyeen xidigaha marka aad bay u muuqataa isbeddel weyn baa ka muuqda waxaan isku aaminnay runtii annagu horta waa noo sheegay laakiin ogaal ahaanba marka hore ku tigna annagu ma ogeen laakiin xalay waxaan ka dareennay isbeddel baddii oo kacday iyo araggii oo yaraaday oo ciiro iyo dhulkiis qariyey iyo xidkihii oo habeenkii muuqan jiray oo iftiinkoodii yaraaday waan dareennay iyo baddii oo fuurfuurkeeda saayid u kacay waa saaka kalluunku xuska ahaa normaal waa dhadhexeeyey laakiin saayidna uma bannayn mana yarayn hadduu xuska ahaa kalluun meel iska dhex aha kalluun dhexeed waa laakiin haddeerta wax maqlayso qadara iyo waxaas baa lagu sheegay dabayshu ay ka dhacaysaa maantii nin isbeddel waa jiraa gaadiidka qayb baa la jiiday bannaanka loo jiiday waxa yaallo wax yar waaye waxaa loo filayaa in lala baxsado meelaha dugaalka adegadda iyo meelaha la geliyo oo loola cararo inkastay jeclaan lahayn dowladda inay naga caawito gacan naga siiso
maxamed abshir xuseen ku magac dheer maxamed jicoolow ilaah mahadda leh oo u jeeddaan badda xoogaa afaafufay leedahay waxaa jecelnaha intuu ilaaha dabeelahan iyo waxaan la sheegayo ilaah naga qaado baddaas oo shubar noo dhigo aan ka shaqaysano wallaahi marka badda waxawaa dabadabeelaya saamsaameen leedaa micne wax badda awelis hadday xabaal tahay haddii dabadabeelasha waxawaa kacaysaa cirkana caad baa noqonayaa sidaa micnihii buuraha iyo waxa u argdifma u arkaysid gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa digniin ku aadan roobabka iyo weliba duufaanada lasoo sheegayo inay ku wajahan yihiin gobolada bari ee soomaaliya u diray dadka degan dhulka xeebaha iyo weliba dhinaca miyiga isagoo sidoo kalena shacabka uga digay inay ku soo dabaashaan xeebaha mar kalean ku celinaya doonyaha ganacsiga iyagana wasaaradu amarka way qabtaa waxaa reeban inayan dhoofin xoolo qaadin muxuu ahayde naftooda iyo baxrida na aanu ku tahluukayn oo ayan dhoofin inta la ogaanayo inay dabayshaasi ay ka baxday biyaha muxuu ahayde gobollada puntland iyo intaynu ku dhowdhow ilaa yeman intaasaan odhanaynaa xeebta boosood waxaan kombliidli reeban in muxuu ahayday loo dabaal tago ardayda dhallinyarada waayeelka cid kastaba waxa weeye xeebta dadku si badan bay u isticmaalaa caafimaad ahaan baa loo isticmaalaa relax baa loo isticmaalaa muxua dadku way way ku dabaashaan waa reeban tahay ilaa intaay caddaanayso inay dabayshaas in dhaaftay ciidamada amnigu waa inay ilaaliyaan ee dadka yar ee muxuu ahayde ardada iyo muxuu ahayde caruuraha inay ka celiyaan xeebta dhammaan waa reeban tahay in lagu dabaasho inta ay dabayshaas in dhaafayso intaasaan olanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si kastaba ahaatee duufaanta luubaan oo ka soo kici tintay badda carbeed ayaa la filayaa inay soo gaadho gobollada bari ee puntland gaar ahaan xeebaha yuusuf maxamuud v o e boosaaso
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington berito axada afar iyo tobanka oktoobar waxay ku beegan tahay maalintii qaraxii ugu xumaa taariikhda afrika ay magaalada muqdisho ku nafwaayeen dad ku dhow lix boqol oo qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen naxdinta iyo uurkutaallada qaraxaasi ayaa sanad kadib ku suntan quluubta dadka muqdisho iyo guud ahaan soomaalida jimcihii ayaa laga taagay taallo lagu xusuusto dadkii ku dhintay bartamaha isgoyska zoobe v o a waxay toddobaadkan baahinaysay barnaamijyo ay u hurtay qaraxaasi goobta taallada laga taagay waxaa shalay booqatay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed warbixintan ayayna nooga soo dirtay
sanad ka hor halkan waxay ahayd meel ay musiibo ka dhacday dhacdadii afariyo tobankii oktoobar ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxay ahayd tii ugu xumayd ee hal maalin dhacda taasoo ay ku geeriyoodeen dad ka badan shan boqol oo qof islamarkaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu guddoomiye u ahaa guddiga taakulaynta gurmadka qaran ee loo xilsaaray taageerida dhibanayaasha dadka dhintay zooba ku dhintay waxa weeyaan waa shan boqol iyo sagaashan iyo kow ayaan anagu diiwaan gelinay dhimashaduna waa laba boqol sagaashan iyo afar ayaa iyaguna dhimashada ay tahay dadkii laa markaas waxaan ictiqaadinay aniga dadkaa dhintay inay inay ku jiraan taasi waxa weeyaan waa waa waa taas waaye guud ahaanna annagu waxaan la macaamilnay dad gaaraya saddex kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo sideed oo ay ku jiraan dadkii zoobe ee dhintay dhaawacmay agoontoodii dadkii hanti beelay iyo naasa hablootu oo afar iyo toban beri ka bacdi isagana shilkii oo kale ka dhacay iyo xarunta akademiyada maaragtay booliiska soomaaliyeed oo iyaduna marka dadkaasi marka la isku jamciyo intaan anagu u adeegnay waa saddexdaas kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo sideed waxaan kaloo u adeegnay caruur oo gaaraysa laba kun iyo iyo lix boqol oo markii dambeeto aanu ogaanay qaar qaangaarahi inay ku jiraan markii dambe oonu hubinayna waxaanu soo baxday kun iyo shan boqol iyo afartan iyo toddoba agoon ah inay daryeel u baahan yihiin goobta oo ah suuqiis goys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saamaysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo waddada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumo hay-adeed ganacsigii halkaasi ka jiray ayaa mar kale dib u soo noqday muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehlada dadkii dhibaatadu saamaysay ay weli dareemayaan magacaygu waa cabdulaahi cali maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarax u dhacaya alxamdulilah meeshaan aan ku lahaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo howshaan aan ku haystay kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray gabadha aan qabaynna horteeday fadhisay ee caano bukadaysay ayadana meeshay ku geedatay alxamdulilah haddana meeshaan fadhiyaa waana muddada hadda ay ka soo wareegtay hal sano weli dhaawacayna kama bogsoonba sida gacanta oo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkao dhanba waa gubtay oo lacayseen ani markaas waxba kama ogi waa mirbeelay anoo dhaawacaa lay qaaday feraa liigeeye meeshaa laga qaaday turkiyaa laga qaaday ankaraan joogay muddo labaiy toban maalin kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo lix biloodaa ka soo wareegtay markaas kadib waa laysoo qaaday intaa lay keenay waddanka markaan kusoo laabtayna noo dhaawacaa haddana shaqadii sii bilaabay meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed ugu raadina nolosha walaa alxamdulilah kulle aad waa dareemi kartaa awal laba qof aan ku wada shaqaynaya nolosha aan ku maaraynayn hal qof oo iga baxay maanta labada qof waxay qabanayaan maanta ani keliya iyo hortaata raxiil aadan maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed bannaysay si ay nolosha qoyska u daboosho isla isgoyska sooba halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay labadooda shidaal iyo caanigeedan walaashahay iyo hooyaday meesha markaan kusoo laabtana iyadoo gumanaysaa imaada maydkoodaan waayey annigiiyaa dabka ku dhex sigtay haddana dabka ku dhex dhici gaaray nimanbaa qaadeen gurigaa la igeeyey subaxda marka waag bareedaan soo naxa istaalada aan tagana waa waaye meeshayna waxaa la yidhi waaba gubatay oo dadka ma arkaysa laba bilood cawal maraan ka maqanaayaa imaada nin kastoo ganacsiga hore aan la arkayn adigu aana gaarin macnaha hooyo inta qaban jirtay inta taraankaygaa waa qabtaa saa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiyaa
qoysas badan ayaa weli la tiiraanyeysan musiibadii dhacday waxaana ka mid ah cumar xaaji maxamed oo ah aabba naafa ah oo laba caruura uu dhalay uu ku waayay qaraxii soobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska soobe ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba-ay qaraxii dhacay walaadayo koley un afar bil kadib aan u malaynayaa inaan inaan furay ganacsigii aan bilaabay ilaa markii hore tacsi iyo lama filaan ayaan la kulmay oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehe lahaa yani maskaxdeyda maskax degan ma ahayn shaqana ma aan qaban karin meesha horma meeshaas rajo ma laha sababto meel aad ilmahaaga ku waysa alxamdulilah inaad adigana aad fadhiisato yani waa nacasnimo yani alxamdulilah meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato aan jeclahay marka aan maraayo oo gaari aan saarnay gaariga in si dhaqsa meesha in liiga gudbiyo aan jeclahay aamino xaaji cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xil saarnaa gurmadka qaran ayaa v o a uga warantay wixii laga bartay dhacdadii zooba ka dhacday waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise eeg ilaahi waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuusan na tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto markay wuxuu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco wax wax walbaa waxbaa laga bartaa wixii marka aan ka barto waxay ahayd inaan haysanno soomaali isjecel israbta isku naxda oo wixii halkan ka dhacay soomaaliya meel kastoo joogto qof kastoo soomaaliya meel kastoo jooga xanuunkaas uu taabtay waxaan ka barannay inaan haysanno marka soomaali isjecel oo colaaddii iyo dhibaatadii annagu aanaan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka soomaaliyeed isku xidhan yahaan ka barannay waxaan ka barannay haddaan annagu soomaali haddaan nahay iskaashanno inaan wax qaban karno waxaan ka barannay waxyaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno isku filnaan karno sanad kadib waa sidee xaaladda guud ee amniga hay-adaha amnigase ma u howlgaleen sidii dhibaatooyinka nabadgelyada ka taagan wax looga qaban lahaa waa kan cabdibarre jibriil mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya waxaad moodaa qaraxyo aad uga fara badan oo kale oo dad badan ku dhintay horta inay dhaceen oo aan weliba aan islaaan meesha laga soo qaadin midda kaleo hay-adaha amniga waxaa weeye maalintii dhacdadaas ka dhacday ilaa hadda ma jirin wax mas-uula oo mas-uuliyad dowlad hayay oo oo xilligaa hayey oo hay-adaha amniga qaabilsanaa cid ilaa hadda loo qabtay iyo cid loo soo xiray iyo baaris la sameeyey midna ma lahan marka waa ayandarada aad u weyn ilaa hadda waxyaabaha lagu xasuusto oo laga dhaxlay waxaa weeye oo qof walba maanta yaaban yahay hay-adihii amniga oo xilkaas hayey ilaa hadda nin iskii isu casilay ama tilaabo la qaado hal qof loo soo qabto mas-uula oo yacni waxaanu maxay ku dhacday ciddii mas-uuliyadda iska loo soo qabtay midna ayna jirin si kastoo ay tahay sanad kadib dadka soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee afariyo tobankii oktoobar labada kun toddoba-iyo tobankii lala eegtay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay seynab abukar maxamed v o a muqdisho
aad iyo aad bay umahadsan tahay zaynab weli waxaad dhegeysta nagala socotaan v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa london nooga soo diray waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa khilaafka weli taagan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxa uu salka ku hayo iyo sida ugu habboon ee lagu xallin karo waxaa barnaamijka marti ku ah brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda dalka qatar waxa uu ku sugan yahay magaalada dowxa kusoo dhowow barnaamijka waan dhowahay waa mahadsan tahay ridwan waxaad la socotaa in khilaafaadkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada weli uu taagan yahay howlo fara badan ayaa horyaalla dalka marka laga hadlayo labada sano ee soo socota ee dowladda u dhiman bal haddii aad si hoose u eegto khilaafkan weli taagan maxaa lagu sababeyn karaa muxuu salka ku hayaa marka hore waan salaamayaa dhegaystayaasha iyo adigaba marka xiga khilaafkan saddex saldhig waaweyn ayuu leeyahay midda koowaad waxa waaye dastuurka dalka hadda u yaalla inta qoran waa qabyo inta qoran laftirkeedana jahawareerka sida sida ay qolo walba ay u fasiranayso jahawareerka ka dhalanaya ayaa wuxuu ka badan yahay waxa ay xalinayso marka waa mar oo marka nin qof walbaahi siduu doono wuxuu u akhrisanayo ayaa meesha yaallo oon kala soo kala saari karin marka labaad nidaamkan federaalka ee hadda dalku waa qaatay laleeyahay iyo sida uu waaqica qabaliga ee soomaalida ah ee aadka u qeybsan uga shaqayn karo ayadana waa saldhig kale midda saddexaadna waxa waaye siyaasiyiinta waxa gacanta ku haya oo kala aamin baxay oo runtii qof walbaahi uu si si isaga u gaaraho danihiisa wax u macnaysanayo saddexdaas saldhig ayaa waxaa la dhihi karaa waxan ayay ayay riixayaan waa gartay marka saddexdaas marka la eego waxyaabihii horey u dhacana la eego soo lama odran karo waxaa loo baahan yahay in cashir laga barta khilaafaadyadii hore usoo jiri jiray dhinaca dastuurka haddii la eego laftirkiisa wax walba laguma qori kara laakiin in siyaasad ahaan la isfahmo oo laisku soo dhowaado soo uma muuqata inay tahay waxa keliya ee hore loogu socon karo horta marka hore wuxuu guud ahaan dadka soomaaliyeed ee siyaasadda ku jira ma ma muuqato weli inay ka heshiiyeen sida staidka soomaalidu ama dowladnimada soomaalidu sida ay u ekaanayso iyo dhexdeeda siday ugu cayaari karaan siyaasadda weli arrinkaa isaga ah ma soo gabagaboobin dastuur kasta oo qurux badan oo la qorana haddaan lagu dhaqmin oo dhaqan sharciga in la ilaaliyo ah uusan meesha ka jirin waxba ma soo taraya wax warqada ku qoran unbuu noqonayaa marka sida muuqata hadda waa uun la kala marooqsanayaa oo qof walba ay wixii uu qaatoon looga daba tegin ayuu leeyahay marka wax hadda laga bartay oo aan ahayn inaan uun dagaalka lagu baddegdegin anugu hadda ma arko hadda sida muuqata inkastoo la iskhilkhilaafsan yahay haddana dadku dagaalkuma degdegayaan waxaana isleeyahay shacabkii awal beenta loo sheegi jiro oo la kici jiray hadda maba la kicin karaba laakiin siyaasiyiinta soomaalidu weli ma aysan gaarin meeshii laga rabay dowladnimo in lagu wado oo laysugu dulqaato oo lagu doodo oo ilaa hadda meeshaas ma gaarsiisna arrintu haddii marka weli meesha loo baahan yahay hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiintu inay gaaraan wax badan ay ka dhiman yihiin sida hadalkaaga ka muuqata wada shaqayn la-aantana ay sii socoto muddada kooban ee dowladda u hartay taas macnaheeda maxay noqon kartaa soo ma aha in doorashana aan la tegi doonin soo ma aha macnaheeda in arrimaha amniga iyo dhibaatooyinka hadda taagan inay sidooda iska sii ahaanayaan dhowr arrimood baa ka dhalan karta markii khilaafka noocan oo kalea mar kasta oo khilaafku dhacana waa ka dhalan jireen marka koowaad waktiyaa luma oo waxaana hadda mar kasta oo khilaaf dhaco dee horey looma soconaaye meeshii la joogay unbaa gadaal laga aadayaa marka waktigaas dhumaaya waa number one midda labaad waxaa kaloo imanaysa maadaama khilaafkii uu keenayo iscolaadin iyo yaan laga adkaanin waxaa laga laga mashquulayaa waxyaalihii kale ee muhiimka ahaa ee in wax laga qabta ay ahayd ama ammaan ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama wax kale ha noqotee tii ayaa laga mashquulayaa iyadana waa mid labaad midda saddexaad waxaa dhalanaysa markii la isku mashquulo oo nimanka siyaasiyiinta ah isku mashquulaan oo awoodo shisheeye la isu kaashado waxaa dhalanaysa dhaawac kii hore ka fog oo ka culusa ka dhalanaya marka runtii intiina hadda waa noo muuqdaan oo hadda waxaa meesha yaallaa waxawaay wax sahlan ama si sahlan looga yani layska fududaysan kara ma aha shalay haddii madaxweyne iyo prime minister isqaban jireen ama ay isqaban jireen baarlamaan iyo madaxweyne waxaan ayadana mar walba ka dhib yarayn oo isqaban jiray maamul goboleedyo iyo iyo iyo dawlad dhexe marka wixii in la xeeriyana ama hadda yani capacity ama awooddii lagu controli lahaa oo waxaan inta looga wada hadlo lagu dhamayn lahaana hadda meesha kama muuqato marka saameynteedu waxa waaye saameyn ballaaran waayo oo dhinac kasta oo nolosha aad taabanaysa waayahay dowladda hadda jirta marka la eego waxaad moodaa in khilaafaad dhexdeeda ah ilaa xad ay ka badbaaday oo sidii horey loo arki jiray madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ishaysta iyo mooshinno fara badan oo baarlamanka hadda ma muuqdaan marka haddii dhinacaas laga eego maamul goboleedyada maadaama doorashooyin ay ku soo fool leeyihiin soo iyaga eedda lama saari karo oo looma baahna inay dowladda fursad siiyaan labada sane oo u dhiman fahmaana waxyaabaha dastuurku awoodda u siinayo inay dabcan ay cad tahay tusaale ahaan dowladda dhexe inay uga dambeeyaan inta badan arrimaha dibadda marka laga hadlaya iyo marka laga hadlaya sidii horey loogu wadi lahaa dib eegista dastuurka arrimaha amniga in wax laga qabto sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa wallahi horta in laga badbaaday inaan laga badbaadin waa su-aal dood ka taagan tahay oo hadda de guddoomiyihii baarlamaanka ayaa iyo iyo iyo qeyb baarlamaanka ka mida oo dhana iyo prime ministerka iyo madaxweyne oo dhana ayaa ayaa diriray wakti badanaana ku lumay oo oo bilo ah hadda laftirkeedana sidii looga soo noqday ma muuqatay in si sahla looga kabtay oo dee baarlamaankii sibuu u kala dhantaalan yahay xaqiiqatan marka weli horta waa jiraan dhibku waa jiraa oo siyaasiga ah kii unbaa hadda waxaa soo raacay midkan gobolada kan goboladuna waa ka culays badan yahay kan hadda siyaasadii hore la arki jiray maadaama ari dibad iyo gudo iyo agtarab fara badan oo awood fara badan lahoo oo dhinac walba ay ku jiraan marka runtii ma islihi aniga arrintaas ayadaa khilaaf waa laga waa laga badbaaday hase ahaatee kan hadda jira oo oo laleeyahay yani ha looga dambeeyo dawladda dhexe waa fiican tahay dawladda dhexena waxaa la rabaa inay iyaduna decentralizationka iyo nidaamka ayada laftirkeedu ay ay qeyb ka ahaato yani anigu hadda dadka nidaamka federalismka ah inuu meesha ka shaqayn karo aaminsan kamid ma ahi waa gartay doorashooyinka ku soo fool leh in badan oo ka mid a maamulada laftooda ma isleedahay qayb ayay ka noqon karaan khilaafaadkan oo maamuladu waxay doonayaan in ay dib u soo laabtaan dowladdana waxaa laga yaabaa inay u arkaan inayna gacan ka helin wax dhiba ma laha waana wa wa waa horta arrin jirta by the way oo hadda waxaa aada u riixaya khilaafka waxaa ka mid a inay dareensan yihiin nimanka gobolada joogaa inay dawladdu rabto inay kala ceyriso qolo ayaga la shaqayn karta keensato dareenkaasna dareen oo bannaan cilaa ka yimid maaha waa dareen kolley wax ay ka jiraan iyaguna marka si ay kaa uga hortagaan waxay bilaabeen inay wax walba dawladda ku qabsadaan marka meesha waxaa dhacday yacni in in caqligii caadiga ahaa marka ma kaalintii dawladda meesha ka maqanaad leedahay wallahi kaalinta dawlad dawladdu xaqiiqatan waay waxay ahayd nimankan inay ku jaalanji garayso dhinacyada issueska la xiriir arrimaha yani bal matalan amni ha noqoto ama arrimo dibad ha noqota waxyaalaha noocaas oo kalea waxyaala constitutional oo laga doodi karo oo marba dhinac loo jiidi karo oo meel la yskaga imaan kara waayo laakiin dawladda dhexe waxay u muuqatay inay rabto inay bedasho oo ay nimankan meesha ka saarto saasay u muuqatay wax badan oo arrintaa lagu taageeri karo oo runana way jiraan taas waxaa ka dhashay marka nimankaanuna inay wax alla waxay kaashan karaan kaashadaan wax walba oo ummadda ka dhexeeyana iyaguna ay ay ay gacanta geliyaan marka arrintaa ayadaa laba extreme ayay kala gaartay meeshiina ma taalo hadda Waaya.
cid dhexe oo oo oo wixii war war waxaan aan common sensiga ka fiirino ama aan maslaxada ka fiirino ama Mm.
aan mabaadi'da guud ee ummadda ka fiirino cid lahaysa hadda ma joogto su-aal kale haddii aan ku weydiiyo inta badan xaaladda hadda soomaaliya ay ku sugan tahay waa dal weli een, ku tiirsan kaalmada bulshada caalamka Ee, marar fara badanna marka laga hadlaya siyaasadda soomaaliya bulshada caalamku waxay aada u xusaan ee, in siyaasaddu ay tahay mid loo wada dhan yahay haddii maamulada jira iyo dowladdu ay sii kala taagnaadaan oo khilaafkan uu sii jiitamo ma isleedahay dhinacaas laftirkeeda dhibaata ka dhalan karta oo soomaaliya kaalmadii ay heli jirtay waxbaa ku iman kara way ku imanaysaa een, international communitygana hadda qaararka aan ararkay ama aan inta aan ka ka war ogahay ee, su-aasha ah dowladda in lagu dhaliilo ama dowladda dhexe in lagu dhaliilo inay ka booday nidaamkii in cid walba ay kala qayb qaadato xukunka arrintaas ayadaa waa arrin baahsan waana arrin runa Ee, waana arrin loo baahan yahay in wax laga qabto xaqiiqatan ama xag amni ha noqoto ama xag siyaasadeed ha noqoto Een, taas macnaheeda ma aha marka in ay dowladda dhexe ay samayso wixii la dhihi jiray national leadership forum wixii oo oo oo oo nimanka dowladaha gobolada ahi ay bedelaan baarlamaanka ama ay golaha wasiirada bedelaan taas ma aha habkii waxaas loo gaari lahaana waxau ka waxau ka guntamaa kalsooni inay jirto oo nimanka goboladuna ay aaminsan yihiin inaan dhib ku soo socon oo aan dowladda dhexe ayaga ku mashquulsanayn Ee, dowladda dhexena ay ay ay ay kalsooni ku qabto noocan ma ah oo ay leedahay nimankani gobollada iyo hadda wixii idinka dhexeeya waad kala xaali karataan taa horta in la abuura asalka ah laakiin ayadoon taasi jirin wax ka iman kara meeshaas hadda ama khilaaf dhisaha loo xallin karaa anigu ma waaya waaya su-aal kale een, khilaafaadkan dadka qaarkii waxay leeyihiin waa wax soo bilowday een, marka laga hadlayo arrimihii een, khilaafaadka ka taagnaa dalalka khaliijka Ee, ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo dabcan dalka sacuudiga waxay sheegeen in ay kulmeen oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka dheer ee u dhexeeya soomaaliya iyo dalka boqortooyada sacuudi carabiya haddii dhinacaas laftirkeeda laga eego ma laga yaabaa in haddii dowladda iyo dalka sacuudiga ay isku soo dhowaadaan in halkaas wadahadalla ay ka furmi karaan oo maamulada iyo dowladda ay ka wada hadli karaan een, khilaafaadka u dhexeeya iyo sida xal lagu heli karo so arrintaas ayada ah waxaan isleeyahay waa waa waa baciid yani waa wax yara fog sababta kow aan uleeyahay waxa waaye prime ministerka hortii sacuudiga waxaa tegay madaxweynaha dhowr jeer Ee, mar walbana xiriirkaa laga hadlay waa laysoo fahmay weliba mucaawanaan nooga timid ayaa ayay lahaayeen dowladdu marka sacuudigu hadda ee, gobollada ma xukumaynin oo isagu lama macaamilin gobollada haddayba cid isku xirnaayeen qolyahan kale oo imaaraadka ay ahayd maana hadda sacuudigu waa anagu raadkiisa in laakiin qofkii maadaama oo dhan- imaaraadka iyo sacuudigu ay isku xulfan yihiin een, soo yacni dowladuhu waa kala dano oo ayagoo isku waxyaalo guud ka dhexeeyaan ay haddana kala dana yihiin marka waxaan isleeyahay hadda is- booqasho midii madaxweynaha oo saddex jeer inay tahay aan umalaynayo ayaa dhacday oo meesha la tegay oo wa- waxbana kama soo naasacadaan marka hadde qoladan aan ka warsugno horta oo ayagu wax ha sheegaan oo ha dhahaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas baan ku heshiinay intaas ayaan toddobaadkanna kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdulle nala socotiinaya barnaamijkaasi martida microfoonka lagtaga dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska washington iyo toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
inaan ku jeclaad ogaatay kolkaas adigu ciyaartay kaliya laabtaan ku raaxshay kaliya laabtaan ku raaxshay
qaar baa kuwa maxay hata intay hablihii been u sheegaan oo ila ballamaan bay haddana been u sheegayaan dabadeetna way kaga baxayaan marka anu waxaan ka turjumayaa uun dadweynaha iyo dhalinyarta ayaan ka turjumayaa heeskaasi inuu yahay wax dhaba waa qiso dhaba oo dee jirta in hablaha waa fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer sahre ilays oo inooga warrami doonta qisooyinka ay ku arooraan iyo weliba dulucda sheekooyinka ay xambaarsan yihiin qaar ka mid a heese cusub oo ay dhowaan soo saartay iyo weliba waxyaabihii ay la yaabtay safar ay ku marayso waddamada iskandinefiyanka loo yaqaano qaar ka mid a dabcan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa waxaan ka maqnaan doonin qaybtii maada iyo madadaaladah waxaanad maqli doontaan inaan tahriibaan rabo eeddaa lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaaniga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhalisiinta asalaam calaykum salaam calaykum
asalaamu calayka buu yidhi asalaamu calayka dabcan dhegaystayaal waa cabdiqaniis ku filan oo ah nin dhallinyaraha oo dadka madadaaliya islamarkaana inooga warrami doona heese kala duwan oo hab masriixyadeed u bedelay iyo weliba sheekooyin kale oo aad u qosol badan oo uu curiye islamarkaana uu dadka ku madadaaliyo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya dhallinyarada dadka ka qosliya islamarkaana sameeya masrixiyadaha qosolka kuwaasoo siyaabo kala duwan u soo bandhiga cabdiqaniis kufilane waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa waxaana uu ka mid yahay dadka muddooyinkan dambe hab masrixiyadeedka qosolka ah soo bandhiga waxaana wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur uga warramay qaar ka mid a heese uu hab masrixiyadeed aad u qosol badan uu bedelay iyo weliba sheekooyin kale oo qosol badan oo isagu hal abuuray amaba curiyey aan idii kala baxo sagaal mustafa iyo weliba cabdiqani isku filane waxaana ugu horrayn buu cabdiqani ku bilaabi doonaa marka laga yimaado naanaystiisa isku filane magaciisoo saddexan waxa uu yahay cabdiqani waxaa la raacayaa cabdiqani maxamed cabdilaahi barnaamijka caweyska washingtonna waan ku dhowahay aad baad u mahadsantihiin adiga iyo farsamo yaqaanada v o edaba wagaag ugu horeyn ku dhashay ku barbaaray ku koray halkeebayna dhahna ku dhashay hargeysa ku barbaaray hargeysa kuwax ku bartay hargeysa aan ku guursan weli hargeysa aan ku guurso weli hargeysa waagaag waanu kuu rajeynaynaa isla hargeysada laftirkeeda inaad ku guursato aad baad mahadsantahay walaal aad baad mahadsan tahay waana dhowahay walaal waagaag ugu horeyn bal horta caweyska washington ma dhegeysataa cabdiqaniyo ha aad baan ula socdaa aad baan ula socdaa waana ku rajo weynaa inaan marwan ka qayb galo waxaanan caawa nasiib yeeshay inaan kusoo hor fadhiisto oo aan barnaamijka caweyska washington ka qayb qaato anaguna aad baan ugu faraxsannahay inaad caawa naga ajiibto in badan da adiga iyo madaxweynayaasha caalamka helistooda adigaa ka dhib badan
waxbaa igdhuga hadli in badan ba isdaba soconay
waagaag markan usoo noqono dhinaca majaajilooyinkaaga iyo fankaaga goortii kuugu horeysay ee aad hibadan fanka isku aragto ama hal abuurista ama waxbedelka heesa bedelka weliba adigu waxaad sii dheer tahay xagga rifista heesaha miyaynu dhahna mayu dabida heesaha horta isagale waxaan fanka bilaabay ambaan isku arkay hibadan maanta kula hor fadhiyo labadii kun iyo shan tobankii waxaa jiri jiray barnaamij la oran jiray somaliland good talent oo t v-ga qaranka lagu qabtay taasaan maalintii ugu horreysay halkaasaan tegey halkaasaanan kaga soo baxay waxaana ka mid ahaa fanaaniintii qeybka laxadle ka qaadatay kuna soo baxday kaalmaha koobaad maasha allah weliba sidaynu ognahay anigu waan daawan jiray oo aad baan u jeclaa weliba maalin baad dee timahaaga dhama aad dhulka u dhigtay oo aad khasaarisay oo aada soo dhukuratay waa waa qeyb ay maraysay meel xasaasiyada oo laba kooxood baa soo hadhay iyo aniga markaa saddexda kooxood aniguna koox baan xisaabsanaa waa halka magaca isku filan laygu bixiyey markaa mid u baa hadhaysay markaasaan wallahi dadkani kuma hadhayaan wax kale waa inaad bidaa usoo samaysataa habeenkaasaan barnaamijka ku raabay labadii kooxoodba oo ku soo baxay wagaag wixii ugu horeysay ee aada masrixiyadda kaga qeyb qaadato haddii aad ka xasuustay kolley waabad xasuusanaysaay
walafareeshaad haysaa wallaahi barnaamijkii igu horreeyay aan ka qeyb qaato wuxuu ahaa haddaan in yar ka xuso maalin maalmaha ka mid a ayaan suuqa soo maray baan idhi deeto dhalinyaradu aad bay qaadka u cuntaa maalin maalmaha kamid aan suuqa soo maray qaad baan ka waayey lacagtii leyrhka oo aabbahay meel dhiga baan xasuustay lacagtii leyrhka xaafadaan soo qaatay waan iskaga qayilay deet waxaan idhi waan kuusoo koobayay maalintii dambe ayaa waxaa ii yimid nin magafa ah oo barigaa tahriibkaa socday ninkii magafa ah waan ku tahriibinaya allah xafayada lagu xidhaya masaasada lagu xidhaya ina mar islaam baa kaa shaqaynaysa yurub baa tegaysa ah oo ii macaanay yurub markaasana hees u qaaday maa idhi inaan tahriiba rabo eeddaa lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaaniga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhalisiinta asalaam calaykum asalaam calaykum ma garatay marka barnaamijkaasaa igu horreeyey aan kaga soqo waan habeenkii igu horreysaan masrax fuulo isagalay cumar aadan baa qaadi jiray ha waa qasiida ahayd qasiida ahayd cumar aadan baa qaadi jiray waa maalintii igu horreysay aan stage fulo t v laga soo daayo meelaha wararka waan isku dhigi jiray marka t viyada ma garanaysaa marka xaafadaha laga soo duubayo wararka oo isku dhigi jira caabl inaad t v lagaa soo daayo magsoti laakiin habeenkaasaa igu horreysay in barnaamij aan ka qayb galo masraxa soo fuulo fankayguna ka bilaabmo hagaag adigu fanka dhinac baad ka soo gashay oo ah dhinacii heesa bedelidda iyo masjaajilada sidey kuugu dhalataa inaad wax bedesho ama hees hore oo jirtay aada dhinaca kale u bedesho horta haddii wixii sagalay majaajilo tahay runtii wax yaroo muusig iyo heesana kama maaranto haddaba heesihii haddii majaajilo tahay jacayl ma gelayso beri baan hees jacayla qaaday anigoo layga bartay hees bedelidda oo jacaylka anoo heestii wadaba qaar dad sii dareenaya arkay oo naga ciyaacee kudhan waxaan ku dhegeysan mayne waxaan lada yimi markaasana hees haddana ku tuuray qosala markaasi wallahi soo noqdeen marka dadka wixii looga barto waxaanu la iman markaa maama suurtoobayso waa runo kaalin banaaneyd baad buuxisay bayna soo dhan karnaa ayaan buuxiyey walaalo meel baan banaystay imika magaaladiiba wada bedesha heesihii maasha allah waa wadaan furay aada iyo aad aad baan ugu faraxsannahay markay noqoto bal aynu ku yara nasanno heesaha aada bedeshay mid ka mid a adigoo runtii ilaahay hibo kuu siiyey dhinaca heesa bedelka hadday noqoto oo qofkii ugu horreeyey aan odhan karo hadday noqoto dhinaca majaajilada iyo qosolka waanay adag tahay dad iyo bulsho fara badan oo soo taagan dee sida looga qosliya aad bay u culus tahay waanan kugu ammaanaynaa haddaan nahay bahda v o e waanan kusoo dhaweynaynaa heesta ugu horeysa in bal dhegeystayaasha aynu ku nasino oo ah dee heesaha aada riftay mid ka mid a ama sidaad sheegtayba kuwa aad u dabtay mid ka mid
heesta koowaad anigu qudheeda aada u jeclahay waa hees xasawadda qaadi jiray oo la dhahdo helo tumataya heestaa kuuskuus baa la dhahdaa taasama soo qabanayaa waxay odhanaysaa inta hore
waxay odhanaysaa waa inan miyiga laga soo kaxeeyey oo magaaladii soo gashay oo kolba korona kusoo casuuman oo kolba gaari yar fuusha oo kolba iscadaysa oo bacyar isku xidha korona waa hoolka laga tumo aroosyada hargeysa ku yaala marka ninkeedu naxaga tagaysan war koron baa lagu casuumada iga daga hadalka marka hays baa halkaa laga qaadayaa waxay odhanaysaa dhaaxaan kaslaay markaa way naxday gabadhu ma garanaysaa aad bay waxbay dee faransiiga ka cashaysa adigu
markii horena way dhuubnayd ha markaasu dhaaxaan kaslaay kulaha cuntada iska kala yaree yad ku naaxiine dandindaaran dandaar wadigan kashbacay kadabkeed gooyey sii kala baxee aan kici karayn laba qof ku kicinaya afarba laba jaarka iyo laba edowa kuskuus noqotayaa kaliyo barartayaa karu qaraxdayaa waa yeelkada haddaad doonto cadan ka dhac waagaag heestaasi cabdiqani isku filan uu codka iyo debedelaadaba uu leeyahay ayaynu kusoo dhaweynaynaa heestana hore waxaa u qaadi jiray fanaanka weyn ee xasan wado aad u salaamaya imika meel walba uu joogo aad baan u salaamaya
adigoo kaslaay kaba maasa iyo dirac yaro karkaran iyo kuulo xidhaani adigoo kaslaay kaba maasa iyo dirac yaro karkaran iyo kuulo xidhaani markii aan kulkii ka dhexsaaray markii aan kulkii ka dhexsaaraye ku kireeye guri wadigan kibre kurda xidhataya karoon aadaya ka hor jabtaya waa yeelkada
xidhataya karoon aadaya ka hor jaltaya waayeelkada
carqalada ma kala kulantaa fanaaniinta aada heesaha ka bedesho ma kaa hor yimaadaan ma ku idhahdaan maxaad heestayadii sidaan uga dhigtay ilaan caadi bay ahayd wallaahi horta weli ma arag qof fanaana oo inkastoon iminka aan heestan bedelayo fanaankii lahaa aan weydiisto oo aan dhahdo war heestaa ma bedelaayo ma- ma- mau soo dabaa adugu hadduu ii yeelana waan qaataa haddii kalena waan iskaga tagaa marka aduu fanaaniin iminka ii diidana ma jirto fanaaniin i- waxaa igala hor yimiyo oo igu diidana ma jirto fikirka marka iyaga laftarkoodaaba ku raaxaysanaya Iyaga laftirkooda ku raaxaysanaya waa hagaag Een, haddii aynu ka nimaadno dhinaca heesaha waynu ku raaxayn doonaa een, dhegeystayaasha heesa fara badan oo aada bedeshay oo weliba qosol leh aadna loo jecel yahayo suuqa qabsaday muddooyinkii ugu dambeeyey dhinaca sheekooyinka haddii aynu leexano caweyska habeenkani caawaaye magaalada hargeysa maxaad jeceshay bal inaad sheeko noogu xigsiiso ama qaar ka mida majaajilooyinkaaga
Een, runtii waxaan jecelahay een, sheeko aan aada u jecelahay oon mar walba ka sheekeeyo inaan caawa dhegeystayaasha v o eda ku caw- ku xiran barnaamijkan aan uga sheekeeyo habeen habeenimada ka mid ah ayaa een, fanaankan maxamed siciid biike igu yidhi aroos baad i raacaysa caawa waxaan kuli kuma raacayo baan kuuri wallaahi ilaba ilo war hees aroos ma haysta anugu war mid waalan tahay waxay gu- me- aroos weeye meeshu may waad raacaysaa bui adigu kaale iska soo adigu iska kaale waxbaa anugu anaa heesaya ii kaalan bu igu yidhi adigu waan raacay markuu laba heesood ka gamsiiyey ayuu ihi iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa jaag iyo cabdiqari isku filan baa inala joogo caawa markaasay umadiiba de ilo wax lagama baran aroose saa ayay soo wada eegtay mikrofoonkiiba kusoo wareejiyey war miyaad waalanta deeto sheekadan bartaa ka alifay weesha inanba aroosaa fadhida arooskiibaa fadhiya marka waxaa sira sheeka aroosa halkaa ku alif markaa sheekan ku alifa halkaa waxaa jiri jirta baa idhi duleedka magaalada hargeysa ayuu oday mas ku qaniini Een, inantii soo yareed baa maska ka xanaaqi jirta marka waa inanta la aroosay marka inantaasa ka xanaaqi jirtay een, maskaas meel kastoo ay ku maqasho maska way ka kici jirta baa idhi anigoo kale ah adigoo kale soo maha maalmaha ka mid ah haddaba ayaa la aroostay inantii hodheel weyn baa loogu tumay allahuma istacaan waxaa jirta islaamo baraanburo oo dee maaragtay baraanbur u sameeya inanta amba inanka haddaba islaan xagga inaga ka socota inanta u baraanburaysay oo markaasa inanka u baraanburaysa markaasa tiri maxamed dowlado wadabi adigu markay da- baraanburkii marse marayso ay hoobalaay hoobalaay hoobalaay hadda ee markay maraysay ka carar maska ka carar naa ka carar maska ay inantii arooskaa boodi Ay, Ilaa haya, maska ka waxba- xanaaq waa waay.
ila maska ka xanaaqday Ay.
waxay maska meesha joogaan markaasa hareer aragtays tiri naa walaa iska fadhiisa waan beytood malaay waa iska fadhiisatay markaasa haddana islaantii kusoo celisay nama beentayba alla ileemaya nama beentay inantii haya
aroosadii baxsantay aroosadii baxsatay ilaa waa cawata laisku markhaati furaya marka aroosadii maska ka carartaynu na dhahnaa marka aroosadii maska ka carartay baan sheekada waa bixinayna
ugogoyahay gablada ugoyogamugasiugogoyahay gablada ugoyogamugasi ugogoyahay gablada ugoyogamugasi weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawayska washington mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan fanaanadda saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer saare elays waxay ka mid tahay fanaaniinta muddooyinka ugu dambeeyey suugaantooda aadka loo dhegaysto saare elays oo haatan bandhig faneedyo dhowr ah ku dhigaysa qaar ka mid a magaalooyinka waddamada ku yaala qaaradda yurub ee laysku yidhaahdo scandinavian ayaa barnaamijka cawayska washington uga warantay qaar ka mid ah qisooyinka ay ku qotamaan amaba ay la xidhiidhaan heese cusub oo ay dhowaan soo saartay iyo weliba waxyaabihii ka yaabiyey ay la kulantay intii ay safarkeeda ku jirtay waxaana ii warantay sahriyada oo ku sugan magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden waa imika waxaan joogaa sweden baan joogaa waan gartay waddanka sweden ha wadanka wadanka sweden baan joogaa waan gartay In ujeeddada safarkanaad ku marayso qaaradda yurub waa muxuu yahay se imise waddan baad mari doontaa walaala insha allah hadii la dhaho waxaan doonaya horta iskamidiyafiyafkao dhan baan ayaan doonaya inaan maro marka horena waxaan kasoo degay finland baan markii ugu horreysay imi marka waxaan marayaa insha allah hadii la dhaho iskamidiyafiyafkao dhan marka sweden baan joogaa norway baan tegayaa meelo badan oo yurubta ku taala insha allah waan gartay marka waddamada scandinavianka badankooga waad wada mari doontaa insha allah waayahay waan gartay waayahay saara waynuu soo waynuu geli doontaa kolley goobahaad ilaa iminka soo martay iyo waxyaabaha indhahaaga ay qabteen ee dee dabcan qof fanaanadaad taho wax badan baad arkaysaa waxyaabahaad la yaabtay iyo waxyaabaha ku cajabgeliyey gadaal baan kaa weydiin doonaa laakiin haddaan ugu horreynba ku weydiiyo heesigii ugu dambeeyey ee aad isleedahay maanta waxa weeyaan dee dadkaas dhegeystayaashaada ama barnaamijkan caweyska ha noqotee v o a ama ha noqoto dadka bandhifaneedyadaada ka qaybgalaya maxaa ugu dambeeyey wallahi horta heeso badan baa u dambeeyey maxaa la yidhaahdaa heeso jacayl oo badan qaar kaloo dee wadaniya laakiin iminka jacaylkunba halkan ka soconaya marka ilaa dhowr hees oo cusub ayaan ayaan sameeyey insha allah biladeed oo doonaya inaan showida kaga qayb galo iyo kuweygii hore waan isugu daraya waayahay hees baa jirta iyadu haddaanan isodhanba dee kolle adaa iga waroone haddaynay tii ugu dambeysayba ahayn hees tidhaahdaa inaan ku jeclaad ogaatay kolkaas aad igu ciyaartay kaliya laabtaan ku kaliya laabtaan ku raacsay haye heeskaasi way cusub yahay waxale abwaan hargeysa jooga oo la yidhaahdo siciid dool burey oo runtii abwaana jilaana ah ayaa leh marka heeskaasi way cusub yahay
inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay kaliya laabtan ku raaxshay kaliya laabtan ku raaxshay qalbigiyaan kugu casuumay kalsoonidii bad wax yeeshay qalbigiyaan kugu casuumay kalsoonidii bad wax yeeshay kubarta kuguman qasaarin waxaase ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaaday qalbigiyaan kugu casuumay kalsoonidii bad wax yeeshay qalbigiyaan kugu casuumay kalsoonidii bad wax yeeshay kubarta kuguman qasaarin waxaase ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaaday xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa kaskiya maankii ku doortay inuu kaa maarmi karo inuu ka maarmi karo xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa kaskiya maankii ku doortay inuu ka maarmi karo inuu ka maarmi karo
saare marka waxaad moodaa ereyada heestase ka muuqata qof qof jeclaaday iswada raacshay qalbigii oo dhan siiyey kalsoonidii u dhiibay bartay haddana xagga dambe waxay leedahay kubartoo kuguma khasaarin bal hadan bal hada sharaxaad ka bixi ujeeddada heestaas iyo weliba macnahay xambaarsantahay wallaahi horta cabdiyow iminka waktigan hadda la joogo de berigii hore maahe laakiin iminka waktigan la joogo bahalka jacayl la yidhaahdaa hablihii iyo inamadii way isla kadeedan yihiin waan garta nimankii inamadiina ma texgelimayaan jacaylkii hablihiina dee wa ilaahi ba isugu talagalay ragga iyo dumarka dee in magaranaysa la isguursado la isna jeclaado dee marka qaar baa ku maxay hatay intay hablihii been u sheegaan oo la ballamaan bay haddana been u sheegayaan dabadeetna way kaga baxayaan marka anu waxaan ka turjumayaa uun dadweynaha iyo dhalinyarta ayaan ka turjumayaa heeskaas inuu yahay wax dhaba waa qiso dhaba oo dee jirta in hablaha intay habluhu been u sheegaan inla gooyaan ay haddana kaga baxaan marka ma hablihii baa loo sheegaya mise wiilashii baa loo sheegaya mise labadii waa isu Maya- sheegaya maya raggii baa loo sheegaya raggii baa loo sheegaya oo raggii haweenkii baa loo sheegaya dee ku bartay oo kugumaan qasaarin heeskan wuxuu ka hadlayaa inamadii wuu isu sheegaya waa inan la hadlaysa inamadii oo eh, maxay tahay inan inan la ballamay inuu ay guur ku ballameen oo inay isguursadaan oo mustaqbal samaystaan dabadeetana wuu kaga baxay hadduu doonana mid kaluu raadsaday iyadiina wuu kaga baxay marka heesku taatu cajabay cajiib xagga dambe weliba waxay ka sii leedahay heestu waxaan se ka qoomamooday sidaan kugu keli ahaaday sidaan kugu keli ahaaday Marka- macnaha sidaan macnaha sidaan macnaha adiga uun aan kugu kalsoonaa bay ka dhigan tahay in aan kugu kalsoona adiga in adduunka rag kaleba aanay jirin adiga Mhm.
mooyaane iyo sidaad igu ciyaartay cidladay iga dhaqaaqday ay- ayay ka wada heesku haa waa hagaaga sahray waxaan filayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo inagu inaynu si weyn loogu wada helay heestaasi oo dee dabcan anoga kaleba waxay ka hadlaysaa saad aduba carrabaabtay een, eh, Ah.
qisooyin dad badan laabtooda ku jira amaba ay la kulmeen ama ay inuun maqleen haadiyaa Een, intaynaanu gelin heesaha kale iyo weliba een, eh, sugaanta kale ee aad eh, qaado haddaan ku weydiiyo imika hadda waxaad ku sugantay waddanka sweden saad ii tilmaantay bilowgii waraysigeennana een, eh, waddanka finland baad ka soo degtay Een, koley dabcan de horena yurub aad u tagto wadanka britain ama ingiriiska oo kale horaad u tagtay lakiin skandinavianka waa markii ugu horreeya timaado intaa imika aad socotay maxaa indhahaagu arkeen eed la yaabtay cajiib ahaa ama aad ku xiisa geliyey ee tilmaami karta horta adiyo wallaahi waa runtaa dee qofku marka uu magaranaysa socod dee meelo badan tago waxyaaba fara badan buu la kulmayaa waxaa imika iigu la yaabka badnayde iyo aad aan ula yaabay een, maxaa la idhaahaa een, finland baan kasoo baxay marka waxaan soo raacay doon baan soo raacay waan gartay doonta markaan waxaan u aqaanin doomaha yaryaraad ee iska socsocdo magaranaysa baddeen iyo marmariya leeshow doomaha waddankani waxa weeyaan markab soconayo oo dee weyniin oo badda gebigeedaba dee waxa qurinteen leego magaaladana waa magaalo dhan
markaa tigid baan goosanay waanu soo galay markaan werigii ma raacin runtii ti- maan raacin markab iyo Mhm.
doontoona maan raacin Mhm.
waa markii igu horreysay waan gartay doonta markaa qof walba qol baa la geynayaa haye qof walba qol buu leeyahay qolkiisaasuu seexanaya markaa lixda subaxnimo ayaa markaad finland kasoo baxdo lixda subaxnimo dhimanaysaa sweden haye lix ilaa lix baad soo soconaysa lix ilaa lix baad soconaysaa markaa dabadeetana een, waan soo furay qol baan degay markaa inantii een, fiisaha ii soo saartay rooda een, maxaan ku dhahaa xildhibaanadii ayay la socota markaa waan gartay iyo cabdishakuur markaa waanu waanu degnay waan gartay marka inantii waxaan ku yidhi imika waxa ku weydiiyo maynu soconaa kowdey Mhm.
mise waynu maxaynu yeelaynaa marka anu waxaan u haystaa Mhm.
qolaan lagu nasanayo oo dabeetana hadhatodha doontii la fuulayo waan gartay waxay igu tiri mayane weyno doontii baynu sahray saaran waanaynu soconaaba hoolda wey waxaa lagu socdaaba ilaa iyo sweden aada iyo aad Haye.
marka meeshan magaalo weeyaanba dukaamaa ka furan hodheelaa la ji- jira cuntooyin laga cuno midda kale waxa weye ilaa saddex baar oo wax laga tumo oo fanaaniini joogto ayaa joogta Mhm. adu si Wiilka kale layfa oo la tumayo si kale kuma garatide dee magaalo dhan oo shidanoo makha- magaaladan ma- oo guureysa makhaayadaheedii ayaan wadata oo Aad suuqeedii iyo wadato dadkeedii wadata iyo dabcan dadkeedii wadata dee adigoo hurdaad marka aad oo gurigaaga iska joogo magaaladii ku dhex jira oo iska dhex hurda ayaad ayarun hadda ma- waddan kala soo gaadhay bay ka dhigantahay soo ma waddan kale waa seexday lixdii subaxnimo ayaan toosay waan ka soo baxay markaa doontii waan kasoo degay markaa sweden baan maxaa ku dhaday sweden baan
Mhm. horaa loo yidhi Marka- nimaan dhul marin dhaayala wax badan baa marka daayala haa Mhm.
wallaahi marka walaala maxay aheetoy waxyaabo fara badanna dee way kule way i laaban yihin baan u malaynayo dee meelaha kalean marayana kule waxyaabo fara badan laakiin maasha allah waddan dee iska qabowgana dee waa waa kaasoo imika qabowga adiga laftarkaagu dila wadiga yurub jooge Mhm.
maraykankaad joogtaa cadiowe Mhm.
waddankani waa wadano horumaray waa waddan baraf iyo qabow iyo dhaxan waxdarka habeen iyo maalin waa la xidhxidhaya koodh baa la xidhaya habeen iyo maalin waraysigaasi waxauu gabagabo u ahaa barnaamijkeenii caweyska washington dhegeystayaal inta aan xirin idaacadeenna aan idin xusuusiyo war na soo gaaray goordhow wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya inuu yaraan shan iyo toban qof ay ku dhinteen laba qarax oo ay fuliyeen rag is soo midaamiyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay labadan qof ee ismidaamiyey ayaa lagu soo warramaya inay si kala goonigooniya u weerareen laba maqaayad oo magaalada ku yaala wararka qaar ayaa tirada dhimashada intaa ka badinaya wixii faahfaahina ee kusoo kordha qaraxyada idaacadeena idaacadaheenna soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan inta ka horeysana maxamed
waayahay maxamed waa gebagabadii idaacaddeenna caawa anigu waa maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo bashiir abikar baa idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo aweysin wanaagsan